imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee korintoska koowaad digniin laga garto taariikhda reer bini israa'iil walaalayaalow anigu dooni maayo inaad garan weydaan siday awowayaasheen oo dhammu daruurta uga wada hooseeyeen oo ay dhammaantood badda u wada dhex mareen iyo sidii dhammaantood xaggii muuse loogu baabtiisay daruurta iyo baddaba iyo siday dhammaantood u wada cuneen isku cunto ruuxa ah oo dhammaantoodna ay u wada cabeen isku cabid ruuxa ah waayo waxay ka cabeen dhagaxa ruuxa ah oo ka daba imaanayay iyaga dhagaxuna wuxuu ahaa masiixa laakiin ilaah kuma farxin badidood oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada waxyaalahaasi waxay inoo noqdeen masaallo si aynan waxyaalaha sharka ah u damcin siday iyagu u damceen oo kuwa sanamka caabuda ha ahaanina siday qaarkood u ahaayeen sida qoran dadku waxay u fadhiisteen inay wax cunaan oo wax cabaan oo waxay u kaceen inay cayaaraan oo yaanaan sinaysanin siday qaarkood u sinaysteen oo saddex iyo labaatan kun ay maalin keliya u dhinteen oo yaanaan jirrabin rabbiga siday qaarkood u jirribeen oo ay masasku u baabbi'iyeen oo ha ganuunicina siday qaarkood u ganuuniceen oo uu baabbi'iyuhu u baabbi'iyey waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii ina soo gaadhay sidaa daraaddeed kii u malaynaya inuu taagan yahay ha iska eego inuusan dhicin jarribaadna idinma qabsan tan dadka wada qabsata mooyaane laakiin ilaah waa aamin mana oggolaan doono in laydin jirrabo intaad karaysaan in ka badan laakiin markii laydin jarribo wuxuu samayn doonaa jid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan sanam caabudidda waa in laga cararo sidaa daraaddeed gacaliyayaalow sanam caabudidda ka carara waxaan idinla hadlayaa sida dad caqli leh loola hadlo oo kale idinku qiyaasa waxaan leeyahay koobka barakada leh ee aynu u ducayno miyaannu ahayn isla wadaagidda dhiigga masiix kibistaynu jibinnaa miyaanay ahayn isla wadaagidda jidhka masiix innagu in kastoo aynu badan nahay waxaynu nahay jidh qura maxaa yeelay waxaa jira kibis qura waayo dhammaanteen waxaynu wada qaybsannaa kibista qura eega reer bini israa'iil xagga jidhka kuwa allabaryada cunaa miyaanay la wadaagin meesha allabariga haddaba maxaan leeyahay wax sanam loo sadqeeyo waa wax ama sanam baa wax ah laakiin waxyaalaha ay dadka aan yuhuudda ahayn sadaqeeyaan waxay u sadqeeyaan jinniyo ee ilaah uma sadqeeyaan dooni maayo inaad jinniyada wax la wadaagtaan iskuma wada cabi kartaan koobka rabbiga iyo koobka jinniyada kama wada qaybgeli kartaan miiska rabbiga iyo miiska jinniyada miyaynu rabbiga ka hinaasinnaa miyaynu isaga ka xoog badan nahay wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u roon laakiin mid kasta haddoono waxa kan kale u roon wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed waayo rabbiga leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba mid ka mid ah kuwa aan rumaysnayn hadduu diyaafad idinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan wax kasta oo laydin hordhigoba cuna idinkoo aan waxba weydinaynin niyadda aawadeed laakiin haddii laydinku yidhaahdo tan waa wax sanam loo sadqeeyey ha cunina kan idin sheegay aawadiis iyo niyadda aawadeed waxaan leeyahay niyadda kan kale ee ma aha taada waayo xorriyadda maxaa loogu xukumaa mid kale niyaddiis haddaan mahad kaga qayb galo maxaa la iigu caayaa wixii aan ku mahadnaqo haddaba haddaad wax cuntaan ama wax cabtaan ama wax kastaad samaysaan dhammaan u wada sameeya ilaah ammaantiisa wax lagu taranturoodo ha u naqanina yuhuudda ama gariigta ama kiniisadda ilaah sidaan aniguba dadka oo dhan ugu farxiyo wax kastaba anigoo aan doonaynin waxa ii roon laakiin waxa kuwo badan u roon si ay u badbaadaan